galab wanaagsan markaa dhegeystayaal dhammaantiinba xukuumadda somalilan ayaa markii ugu horreysay sheegtay inay meel marinayso nidaamka electronic government amaba e government loo yaqaano kaasi oo fadhi aan caadi ahayn golaha wasiiradu ay shalay ku ansixiyeen iyadoo laga faa'iidaysanayo isticmaalka technologiga somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray waryahayaga khadar maxamed cakule nidaamkan cusub ee e government ayaa waxaa sharaxaad ka siiyey idaacadda v o da wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ujeedadooda tahay in adeegyada ay dowladdu fadisto bulshada bulshadaasoo ah muwaadiniinta iyo shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha dowladda ka laftigoodaba in adeegyada loo fuliyo qaab electronia qaab electronia waxaan ujeednaa in loo adeegsado technologyga si kale haddaan eego maanta shirkadaha ka shaqeeya i c t da sida isgaarsiintu horumar weyn bay ka gaadeen adeegyadooda waxaa u fududeeyeyna waxa weye technologyga wey marka taan doonina waxa weeye in dowladdu sidaas lamid ay uga faa'iidaysato technologyga wadamo badan baa markaa adeegsaday waxaa jira waxaa layidhaha e government index oo un tay soo saarto waa warbixin sanadlaha marka waa waxyaabaha ay inta badan dowladuhu ay ku tartamaan si uga faaidaysan lahayn technologyga waxa ii raacsan markaa in ay ku jirtay waxa weye barnaamij siyaasadeedkii madaxweynuhu ku galay doorashada oo xisbiga kulmiya ku jirtay waxaa ku jirtay tiirka maamul wanaaga waxaa ku jiray in la hirgeliyo maaragtay xukuumadda ku shaqeynaysa electronica marka anagoo ka duulaynaa aragtida madaxweynaha iyo siyaasadda xisbiga iyo qorshaha qaranka ee labaad ee ay somalilan leedahay ay wasaaran ahaan aan soo jeedina orinta marka haddaan soo koob waxa weeye in technologyga loo adeegsado adeegyada la siiyo bulshada sida caafimaadka waxbarashada waxaa kaloo kamid a adeegyada dowladaha hoose waxaa kaloo kamid a adeegyada kala duwan hadday tahay cashur bixinta iyo dhammaan wixii kale la xidhiidho o dhan in loo adeegsado technology taas weeye governan macnaheedu waxaana u sharaxaya cidda ka faa'iidaysanaysa nidaamkan haddaan ka hadlo muxuu faa'iido leeyahay hawshan ama mashruucan la hirgelinaya kow horta faa'iidadu leeyahay wuxuu fududaynaya helidda adeega saad sheegtay marka kale qofka hadduu doono inuu qaato kaarka aqoonsiga waa inuu tago xafiiskii waa inuu maaragtay buuxiyo waa in haddana sugo waa inuu mar kale tago haddana xafiis kale waa inuu mar dambe haddaba noqdu soo qaato marka tusaale ahaan isagoo jooga gurigiisa ayuu qofku buuxinaya codsi oo loogu diyaarinayo codsigaasuu diraya ballan baa loo qabanaya maanhulahi leeyahay maalintaasu tegaya marka haddii laga qaadayo faraha iyo indhaha iyo qasa laga soo qaaday hadhow markii diyaar garoodo waxa u imanaya ogeysiin leeyahay waa diyaar taanu ka dhandhan madaxda inaan ugaada uga faa'iidaysano boosta qofka isagoo jooga gurigiisii loo keeno waxaa kamid ah in qofka isagoo jooga gurigiisu biyaha bixiyo inkoo kale dubiyaho kale intay ku timaadaa maaragtay lagu keenaya dad bixweyne inama baalintistaa imanaya markiiba kaa goynaya qofki isagoo xataa hadduu doono dibadaba ku maqano safar ku jirin soo galo inuu aayar bixiyo halkaa kala socdo markay dhamaystiranto waxa adeeg oo dhan inuu taa u bixiyo marka faa'iidada ugu horeysa waxa weye in kow horta helidda adeeg uu dalkao dhan gaado ninka magaalooyinkii miyigu way kala horeeyaan magaalooyinkii iyo waxa kala horeeya tuule iyo tuulooyinka waxa kala horeeya caasimadda iyo magaalooyin kale caasimadda inta badan layidhaha waxaa lagu soo ururaya waxa weeye adeegyo dhan baa laga helaya e government wuxuu naga caawinaya waxa layidhaha organization oo dadkan caasimaddan kusoo wada ururaya in adeegyadoodii meeshoodii lagu geeyo waxa kaloo iyadana kamid ah in maaragtay qofku helo xog dhamaystiran marka maanta haddaad u baahato inaad diiwaan gashtato dhulaad leedahay tallaabooyin ku cadda inta xafiiska tagto inaad qofku weydiiso mararka qaarkood waxaa dhici karaa in aad hawl yaroo kooban muddo dheer ay dhowr cisho kaa qaato wadamo badan baa markaa adeegsaday waxaa jira waxa layidhaha e government index oo un tay soo saarto waa warbixin sanadlaha marka waa waxyaabaha ay inta badan dowladuhu ay ku tartamaan si uga faa'iidaysan lahayn technologyga marka haddaan soo koob waxa weeye in technologyga loo adeegsado adeegyada la siiyo bulshada sida caafimaadka waxbarashada waxaa kaloo kamid ah adeegyada dowladaha hoose waxaa kaloo kamid ah adeegyada kala duwan hadday tahay cashur bixinta iyo dhammaan wixii kale la xidhiidho o dhan in loo adeegsado technology in adeegyada kala duwan ee xukuumaddu ay bixisaa ay u guuraan ama ku shaqeeyaan nidaamka e government waa mid u baahan xirfad sharciyad mahanan karaan hay-adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda somalilan in habkaasi loo guuro wasiirka ayaa su-aashaasi ka jawaabay mar haddii uu jiro go-aan madaxweyne oo in lagu hirgeliyaa dhammaan laamaha dowladdu ويكون خسرين أما وزارة نقطة أنا هل مرح أنا نقطة ما شكل نقطة نقول وزارة إحنا لقى استبيان أنا لفظ زي نصي بغير كلها مركا مركا نقطة كعبيال أما قلب وزارة دو وين هيستا مركز كدر قلب لقوا بلعب خروش قلب تلو بعين بواد هو لو وين ويومدو بعند هاي شروع لنا ونقولوني يشروعه إن هذا وش غيني سمان ولا مركز راح مش غيني سي إلكترونية وحب عندها يشروع فضلا ويرتاي سيحرص الله يلعنني يعني qofka dambi sameeyo maxaa lagu xukumaya wax kale iyadoon dhinacan kaga darnay in oon wasaarad ahaan soo jeedinay in xirfadda da'yasin kor loo qaado waxaan soo jeedinay in lagu daro manhajka somalilan waxbarashada maadada i c t du noqoto maada asaasiya sida xisaabta iyo sayniska iyo wixii lamida kale oo laga soo bilaabo weliba fasalka koowaad ilaa iyo inta uu dhammaystirayo khadar maxamed cakuule v o a hargeysa